أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الاجتهاد في الوقت فصل هذا متكن فاصل مدوح كالسارة وفي الاجتهاد دذلك أي فصل يهي في الوقت وقت قد حديث دذال شيخ رحمه الله تعالى وحدوني فصل كان إنه قهد له qofku hadduu wakhtigii salaada uu garan waayo muxuu samayn wakhtigii salaada ayuu fahmi waayo waa wakhtiga salaada inuu fahmi waayo asbaab ayaa keeni karta asbaabtaa waxaa ka mid a linaxwi kayn daruurtaa ka mid a oo maalan qoraxdiiba qofkii uu arki waayey oo cirkii waxaa isku gaadaamay daruur waxaa kaloo asbaabta ka mid a qofka wakhtigii uu la fahmi waayo alxabsu fii beytin mudlim yacni xabsi inuu ku jiro meel mugdi ah meel mugdi ah qofkii in lagu xabiso qofkaasi see salaaddii u ilaalina awqaaddii salaada fasalkani marka masaa'ilkaas ayuu ka hadli doonaa qofka haddii meel gudcur ah oo mugdi ah lagu xabiso ama cirkii daruuro ay isku gaadaamto oo qoraxdii lagala soconayay wakhtigii uu qofkii uu arki waayo qofku muxuu samayn waman shaksigii shaksigaasoo jahila jaahil ka noqday alwaqta qofkii wakhtigii salaaddii jaahil ka noqday linaxwi kaymin shaarixa wuxuu ku yidhi daruur oo kale daruuraa jirta oo qoraxdii uu arki waayey aw xubisa ama waxaa lagu xabisay bibeytin mudlim ama guri mugdi ah ayaa qofkii lagu xabisay haddii qofka markaa acdaartaas oo kale ay ku timaado oo dhibaatadaasi ay ku timaado akhada qofku wuxuu qabsadaa bkhabari hiqatin bikhabari mawhuuqin waa hiqatin bimacnaa mawhuuqin bikhabari hiqatin bikhabari mawhuuqin ruux lagu kalsoon yahay warkiisii ayuu qabsadaa ruuxaasoo yukhbiru qofka uga khabra can cilmin cilmi xaggiisii qofka uga khabra wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala qofku haddii acdaartaasi ay ku dhacdo oo cudurdaarkaasi uu ku dhaco oo daruurtu cirkii ay isku gaadaamto oo qoraxdiiba qofkii uu arki waayo ama meel gudcur ah oo mugdiga qofkii lagu xabiso oo wakhtigiiba uu garan waayo waxaa qofkaasi waajib ku ah inuu qabsado qofuu ku kalsoon yahay oo wakhtiga uga warbixiya qofuu ku kalsoon yahay oo wakhtiga uga warbixiya inuu hadalkiisii qabsado waajibu marka yukhbiru can cilmin maxaa loola jeeda qofka lagu kalsoon yahay waa inuu ka hadlayo cilmi qiyaas ma aha cilmi waa inuu ka hadlayo yacni cilmi maxaa loola jeedaa ay mushaahada waa inuu asagu wakhtigii uu arkay wakhtigii inuu arkay oo qof arkay oo kale uu la mid yahay qof wakhtigii arkay oo kale waa inuu la mid yahay oo cilmi uu ka hadlayo wa ka ikhbaarihi qofkaas mawhuuqa ah hadalkiisii waxaa la mid a aadaanu hiqati qof lagu kalsoon yahay aadaankiisii waa la mid qofkaasoo alcaarifi bilmawaaqiit ee awqaadda yaqaana fi saxwi xilliga samadu ay diiran tahay oo daruur aysan jirin xilliga daruur aysan jirin oo yacni samadu ay faydan tahay waa qof xilligaasoo kale awqaadda yacni yaqaana qofkaasoo kale aadaankiisiina wuu qabsan kara fayamtanicu macahumaa labadaas qof micigooda waxaa mumtanica oon bannaanayn alijtihaad qofkii xabsiga ku jiray ama mugdiga yacni daruurtii cirka ay isku gaadaamtay haddii labadaa qofba uu haysto inuu qiyaas iyo dadaal uu sameeyo mumtanicu waa liwujuudi annasi liannahu wax cad ayuu haystaa qof aadaankiisii oo lagu kalsoon yahay ama qof cilmi u leh xagga awqaadda awqaaddii cilmi u leh ayuu haystaa labadaa qof marka hadduu haysto inuu qiyaas qiyaas iyo ijtihaad iyo inuu sameeyo lama ogola oo mumtanicu shaarixa marka wuxuu ku yidhi fain fuqidaa haddii labadaa qof la waayo qof awqaaddii cilmi ahaan qofkan ugu sheegtana wuu waayo meel mugdiyana wuu ku xabisan yahay ama daruuraa jirta wuxuu kalu waayey qofkii aadaankii lagu kalsoonaana wuu waayo fain fuqidaa labadoodaba haddii la waayo jaaza lahu اlijtihaad markaas waxaa u bannaan inuu qiyaas iyo dadaal inuu bixiyo way u bannaan tahay waman jahila alwaqta waqtiga qofkii jaahil ka noqday akhada wuxuu qabsadaa bikhabari hiqatin ruux lagu kalsoon yahay hadalkiisii ruuxaasoo yukhbiru ka khabra can cilmi cilmi xaggiisa uga khabra aw amase aadaani waaxidin aw amase aadaani mu'adinin ruux mu'adin ah aadaankiisiina waa qabsan kara mu'adinkaasoo waaxidin ee keligiisa waxaa kaloo qofku uu ku kalsoonaan karaa aadaan qof yacni caadil ah oo salaaddii addimaya duhurkii ama casirkii ama maqribkii addimaya aadaankaasuu maqlay laakiin waxaa shardiga qofkaa mu'adinka ah cadlin inuu caadil yahay shardiga waxaa kaloo shardiga caarifin bilmawaaqiit qofka mu'adinkaa inuu caadil yahay awqaadda salaadana uu yaqaano waa shardi fii yowmi algeyb lacalla haddii xataa maalin daruuruhu jirto waa inuu cilmigiisii uu ku soo saari karo xilligii salaaddu ay dhalan jirtay inuu ku soo saari karo shardiga id laa yu'adinu caadatan ilaa fi lwaqti liannahu qofka caadilka ahi ma addimo ilaa waqtigii in la gaaray mooye xilli kale maba addimayo marka intaas inuu mid ka mid ah inuu qofku qabsado waajibo qof mawhuuqee lagu kalsoon yahay oo cilmi ka hadlaya oo qaaddii yaqaana ama qof mu'adin ah oo aadaankiisii yacni mujarab uu yahay oo awqaadda yaqaana ee caadil ah qofkaana wuu qabsan kara aw amase siyaaxi diikin ama diiqa qayladiisii ayuu qabsan karaa diiqaasoo mujarabin ee la tajribeeyey waa diiq iska qayli maahane tajaarib soo maray oo la tajribeeyey oo la ogaaday xilligaas inuu yacni xilliga salaadu markay dhalato inuu qaylyayo ayaa la tajribeeyey oo dhowr goor uu qofku tajribeeyey qayladaa diiqaana wuu qabsan karay intaasoo dhan marka waa calaamaad iyo astaamo qofku uu ku kalsoonaan karo haddii wakhtigii uu garan waayo wakhtigii salaadda hadduu garan waayo astaamahaasoo dhan uu qaadan karo ow amase siyaaxi diikin ama diiqa qayladiisii ayuu qabsan karaa diiqaasoo mujarabin ee la tajribeeyey bilisaabati lilwaqti inuu wakhtigii asiibayo ayaa lagu tajribeeyey diiqii aw amase bixisaabihi waxaa kaloo qofku uu qabsan karaa xisaab xisaab yacni camalu nafsi uu qabsan kara xisaabka waxaa loola jeedaa waa xisaabu almunajim xisaabu almunajim yacni waa qofka falaga iyo xidigaha iyo xisaabkooda ay qaabkay u soconayaan qof yaqaana isaguna xisaabka uu ku soo saari karaa awqaaddii salaadaha in kaana caarifan waa hadduu yaqaano bihi bilxisaab xisaabta xidigaha iyo falagga hadduu aqoon u leeyahana isaguna wuu qabsan karaa xisaabtiisii waa liqalabati danni bijamiici daalik waxaasoo dhan waxaa ka iman kara malo qaalib ah xaqiiqada ilaahay yaqaano laakiin maxaa imanaya malo qaalib ah waalfiqhu haalibuhu mabniyun calaa halabati danni fiqhiga dhan wuxuu ku dhisan yahay haalibkiisu halabatu danni ayuu ku dhisan yahay halabatu danni ule masaa'il badana lagu dhisaa masaa'ilka lagu dhiso waxaa ka mid a qofku markuu qubaysanayo qubayska waajibka ah yacni inuu yacni xibin walba biyihii uu gaarsiiyey haaliban hadduu u maleeyo haaliban inuu biyihii iswada gaarsiiyey hadduu u maleeyo fayaahud bidaalika iska qabsanaa waa qabsanaa halabatu danni masaa'il badan ayaa ku dhisan marka intaasoo mas'alo ayuu qofku cuskan karaa hadduu wakhtigii garan waayo waa qof cilmi uga hadla wuxuu kaluu qabsan karaa aadaan qof awqaaddii yaqaana aadaankiisii wuu qabsan karaa wuxuu kaluu qabsan karaa diiqan qayladiisii oo muddo badan uu tajribeeyey wuxuu kaluu qabsan karaa xisaabtiisa haddii falagga iyo xidigaha iyo xisaabta uu yaqaano isagana wuu ku camalfali karaa fain lam yajid intaasoo dhan hadduusan helin intaas la soo sheegay oo dhan hadduusan helin ijtahada qofkii wuu dadaalaa qiyaas iyo dadaal ayuu bixinaa biqiraa'atin aqrin ayuu ku dadaali aw amase xirfatin ama shaqo ayuu ku dadaali aw amase naxwi daalika almadkuur ama waxyaalaha la soo sheegay wax la mida ayuu ku dadaali wixii aanu soo marnay dhammaan hadduu qofku waayo muxuu samay aadaan ma maqlayo qof cilmi uga hadla ma hayo diiq uu maqlayo ma jiraan xisaabtii xidigihii iyo falagii ma yaqaano muxuu samay intaasoo dhan qofku hadduu waayo ijtahada wuxuu ku dadaali biqiraa'ati akhrintii qur-aankii uu akhrisan jiray tusaale ahaan qof wuxuu ahaa qur-aanka saacado kooban ku dhammayn jiray ama nisfu lqur'aan ama rubucu lqur'aan saacado kooban ku akhrin jiruu ahaa tusaale ahaan hadduu fadhiisto saddex saac oo subaxnimo waxaa caado u ahaan jirtay inuu intuu fadhiisto qur-aankiisa raatibka akhristo ilaa marka lix saac iyo rubi ama lix saac iyo labaatan mar walbaba markuu rubculqur'aan akhriyo waxaa dhalan jiray salaada duhurka caadi u muddo badan uu tajribeeyey sidaas muddo badan uu qur-aanka sidaa u tajribeeyo markuu qur-aanka afar meelood markii loo qaybiyo rubuc markuu akhriyo duhurkaa dhalan jiray iyadoo caadadiisu sidaa ay ahaan jirtay ayaa daruurtii timid daruuraa cirkii isku gaadaamtay muxuu samaynaa marka daruur cirkii isku gaadaamtay aadaan iyo waxna wuu maqli waayo wixii aanu soo sheegnay dhammaan wuu waayo wixii aanu soo sheegnay dhammaan hadduu waayo qiraa'adiisii iyo qur-aankii akhrintiisii uu tajribeeyey kaasuu wakhtiga u cuskan oo wuxuu leeyahy markaan rubuculqur'aan akhriyo soo salaada duhurka ma dhalan jirin haddana sidiiaan ku socan uu leeyay markuu rubucii khatimo markaasuu leeyahay allahu akbar oo salaaddii u xihan fain lam yajid hadduusan helin wixii aanu soo marnay oo dhan ijtahada wuxuu ku dadaalay biqiraa'atin qur-aanka akhrintiisii qaabku saacaduhu qur-aanka u akhrin jiray saacadahaasuu cabir ka qaadan way aw amase xirfatin ama xirfo ayuu qiyaas iyo dadaal uu ka dhigay xirfada maxaa loola jeedaa shaqada ka khiyaada waa dharkii uu toli jiray oo kale tusaale ahaan qofkani wuxuu ahaa khayaad qof khayaad oo harqaanlo ah ayuu ahaan jiray harqaanlaha marka ewel uu tajribeeyey harqaankiisa iyo xirfadiisao wuxuu ahaan jiray tusaale ahaan markuu labaatan maro ama soddon maro markuu tolo duhurkaa dhalan jiray dukaankiisa wuxuu furi jiray xilli qiyaas ahaan laba saac laba saacuu dukaankiisa furan jiray ilaa labaatan soddon maro markuu tolo duhurkaa la gaari jiray tusaale ahaan iyadoo marka shaqadiisu sidaa ay tahay ayaa maalin maalmaha ka mida wakhtigii uu garan waayey oo daruur iyo waxbaa yimid wuxuu qiyaas ka dhiganaa shaqadiisii shaqadiisii buu qiyaas ka dhigan oo wuxuu leeyahay markii intaasoo maro aan tolo saacaddu imisay mari jirtay waa la adimi jiray soo ma ahayn xilligiisii ku socana marka xilligiisii shaqadiisii cabirkeedii ayuu ku soconay waxaa la mid a qofku hadduu beere leeyahay yacni khiyaadada sheekhu wuxuu u sheegi tusaale ahaan muye beero qoratada qofka zaraaca ah oo beeraha ka shaqaynaya waa la mid waxaa la mid a qof walba oo jadwalkiisa u nidaamsan yahay ilaa dadkan laga hadlaya waxaa weeye waa dad jadwal ku socda oo shaqadoodu jadwal ay ku socdaan tusaale ahaan qofkani beerta wuxuu ka bixi jiray hal jibaal oo kale herdhoweydu way yaqaanaan jibaal iyo laba jibaal iyo saddex jibaal ee loo qaybiyo beeraha tusaale ahaan salaada subax markuu beerta soo galo laba saac markuu yimaado hal jibaaluu ka bixi jiray oo raatib u ahay saddex saac afar saac uu ku jiri jiray halka jibaal halka jibaal markuu dhammeeyo duhurkaa la addimi jiray maalin maalmaha ka mid ah marka wakhtigii uu isaga dhexyaacayo daruur iyo waxbaa yimid jadwalkiisiiu ku soconoo markuu jibaalka dhammeeyo soo salaada duhur ma dhalan jirin allahu akbar uu iska leeyahy marka ijtihaadkaasuu ku bixin marka meeshan waxaa la mida qof walbe shaqadiisu ay jadwal u lahaan jirtay oo wakhti mucayana ay shaqadiisu ku dhammaan jirtay ijtahada wuxuu ku dadaalaa biqiraa'atin qur-aan aqrin aw amase xirfatin ama shaqadiisii ayuu ku dadaali aw amase naxwi daalika almadkuur ama kaa la soo sheegay wax la mida ayuu ku dadaalay oo min kulli maa yadunnu bihi wax walba u malaynayo dukhuulahu dukhuula alwaqti wax walba uu isleeyahay wakhtigii alla ilaahay xilligan waa la gaaray maxaa ka mida ka wirdin wirdiuu akhrisan jiray tusaale ahaan salaada subax wirdiuu u fadhiisan jiray markuu aqriyo dhowr kun oo tawxiid ah ama dhowr kun oo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu aqriyo waxaa la addimi jiray salaadii duhurka ayaa dhalan jirtay maalin maalmaha ka mid ah marka wakhtigii uu garan waayo dhowrkiisii kun markuu dhammeeyo ilaa ewel uu ogaan jiray oo kunkaa markuu dhammeeyo ayaa wakhtigu dhalan jiray dhowrkii kun markuu dhammeeyo allahu akbar ayuu leeyahy leannahu jadwaluu lahaan jiray oo xilliga salaadaha ku cabiran way wayatakhayaru alacmaa ninkii indhoolaha ahaa isagu khayaaruu leeyahay bayna taqliidi hiqatin ruux lagu kalsoon yahay saarsashadiisii ruux lagu kalsoon yahay inuu iska saarsado iyo walijtihaadi dadaal labadaas kuu doono ayuu khayaar u leeyahy indhoolihii masaladan sheekha waa masalatu lacmaa qofka indhoolihii waktigii garan waayey muxuu samayn isagu indhoolihii waktigii garan waayey isagu muxuu samayn yacni waa indhoole isaguna waayey intii aan soo marnay aadaankii wuu waayey qof hiqaah wax u sheega wuu waayey intii oo dhan wuu waayey qofkan la garay oo waxbuuba ku dadaali oo wirdi iyo shaqo iyo harqaan iyo beer iyo waxbuuba qiyaas ka qaadani indhoole isagu waxba ma arkayee muxuu qiyaas ka qaadan indhoolihii sheekhu wuxuu ku leeyahy indhooluhu labuu khiyaar u leeyahay inuu qof hiqo ahee yacni lagu kalsoon yahay oo isagu indhaqaba qofkaa inuu saarsado oo yidhah war waktigii iga warran adigaa wax arkayee bal qiyaas iyo wax noo samee adaa wax arkaya bal wax noo qiyaas inuu yidhaahdo wuxuu kaluu khiyaar u leeyahay indhooluhu inuu isaga nafsadiisu dadaal uu bixiyo ijtihaad oo waaba indhooleyse ijtihaad ku bixin ijtihaad wuxuu ku bixin biqiraa'atin wa wirdin wa naxwi daalik isaguna qira hadday jiri jirtay mujarab u ahayd oo markuu indhoolahani qur-aanka korkuu ka akrinay tusaale ahaan qur-aankii isagu korkuu ka akrin jiray rubac qur-aan markuu akriyo duhurkaa dhalan jiray isaguna qiraa'adiisii iyo wirdigiisii ayuu ku ijtihaaday indhoolihii fain tayaqana qofkii marka dadaaluu bixiyey markuu dadaal iyo qiyaas sameeyey oo wardigiisii iyo shaqadiisii iyo howlaha uu ku dadaalay oo qiyaaskaa uu sameeyey ka bacdi muxuu samay fain tayaqana shaksigii hadduu yaqiinsaday salaatahu shaksiga tukashadiisii hadduu yaqiinsaday qabla alwaqti inuu dukaday ilaa waxan waa qiyaasu ku socdaa qofkani waktigii ka hor inuu dukaday oo waktigiiba uu ka hormaray ayuu ogaaday muxuu samaynaa qadaahaa salaadaas waa soo qadaynaa wujuuban waa waajib inuu soo qadaya qofkii waktigii garan waayey waxaanu soo marnay inuu dadaal bixiyahay waa waajib oo dadaal muxuu ku bixinaya biqiraa'atin aw xirfatin aw naxwi daalika ayuu dadaal ku bixinaya dadaalkii markuu iyo qiyaaskii uu sameeyey wuxuu ogaaday salaadii inay u dhacday waktigii ka hor oo saacaddan oo kale inuu maqhrib dukaday ayuu ogaaday oo dadaalkiisii uu khalad ahaa saacaddan oo kale maqrib inuu dukaday ayuu ogaaday qadaaha salaaddaa inuu dib ka soo qadeeyo waa waajib waa liwuquucihaa fii hayri waktiha leanna waxaa weeye salaadani waxay ku dhacday xilli aan waktigeedii ahayn wa tustaxabu waxaa la sunneeyaa almubaadaratu degdeg ayaa la sunneeya biqadaa'i alfaa'itati biqadaa'i asalaati salaada qadaheedii in loo degdego ayaa la sunnay salaadaasoo alfaa'itati tagtay bicudurin cudurdaar ku tagtay wa tustaxabu waxaa la sunneeyaa almubaadaratu degdeg biqadaa'i salaati salaada qadaheedii in loo degdego ayaa la sunnay salaadaasoo alfaa'itati ku tagtay bicudurin cudurdaar sababtiisa ku tagtay masalada sheekhu meeshan uga hadlayo waxaa weye qofka haddii salaaddii cudurdaar uu uga tegay oo cudurdaarka maxaa ka mid a ka nawmin hurdo aw nisyaanin ama halmaam salaaddii wuu ka hurday ama wuu halmaamay waxaa sunnaa si degdega inuu usoo qadeeyo si degdega inuu usoo qadeeyo sunnahu tacjiilan dedejin libaraa'ati dima qofku si qoortiisu ay beri u noqoto waa inuu dedejiyo walilamri bidalika fii khabari saxiixayn haddana xadiiskii saxiixaynkii muslim iyo bukhaari ayaa nabigu wuxuu ku amray sala allahu calayhi wasalam salaada in loo degdego qadaheedii oo dib aan loo dhigin wa yustaxabu waxaa kaloo la sunnay taqdiimuhaa taqdiimu alfaa'ita salaadii tagtay in la hormariyo ayaa la sunnay horumarinteedii cala alxaadirati midda hadda xaadirkaahi joogta tii tagtay in laga hormariyo ayaa la sunnay allatii xaadiradaas oo laa yakhaafu uusan ka baqaynin fawtahaa fawta alxaadira xaadiradaa tegiddeeda uusan ka baqayn middii horeo faa'itadahayd in laga hormariyaa sunno ah masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan salaadaa kaa tagtay salaaddii kalena wakhtigeedii waa la joogaa salaaddii kalena wakhtigeedii waa la joogaa tusaale ahaan waxaa kaa tegey salaad duhur ayaa hadda ka hor kaa tagtay duhurkii kalena waa la joogaaba wakhtigiisii yaad hormarin ma waxaad hormarinaa duhurka hadda la joogo mise waxaad hormarinaya duhurkii aada soo qadaynayso hadda ka hor ku dhaafay taad hormarin masaladaasuu ka hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahay wa taqdiimuha taqdiimu alfaa'ita salaaddii kaa tagtay horumarinteedii ayaa la sunneeyaa cala alxaadira midda hadda wakhtigeedii uu xaadir yahay waxaa sunnaha in laga hormariyo middii faa'itada ahayd leanna waxaa weeye alxaqu liman sabaqa xaqa waxaa iskale salaaddii hore ilaa iyadaa horraysay wey marka salaaddii horraysay marka hore soo qadee salaaddii horraysay markaad qadaheedii dhammayso middan hadda wakhtigeedii la taagan yahay ku xij saasaa sunno ah laakiin waxaa shardiguu sheekhu yidhi allatii xaadiradaasoo laa yakhaafu uusan ka baqaynin fawtahaa ka tegiddeeda laakiin middan xaadirada markaad dib u dhigaysid oo tan kale aad ka hormarinaysid waxaa shardiga middan inaadan ka baqaynin inay kaa tagto amaa salaadan xaadiradaa hadda wakhtigeedii la taagan yahay haddaad ka baqaysidna iyaduna wakhtigeedii uu kaa tago dee waxay noqonaya laba salaadood oo qadaahay kugu noqon markan xaadiradaa tukani maadaama wakhtigeeda aad ka baqayso inuu kaa tegayo xaadiradaa tukanay ka bacdi aad qadihii ayaa tukan hadda wain khaafa walow khaafa haba ka baqo hadduu doono fawta aljamaacati jamaacada ka tegiddeedii haba ka baqo hadduu doono fiiha fi lxaadira salaadaas xaadirada ah in jamaacadii ay dhaafayso haba ka baqee tii hore waa inuu hormariyo oo qadadaha ayd yacni ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye mar walbaba salaaddii qadada ahayd iyo salaadda hadda la taagan yahay waxaa sunnaa in la hormariyo salaaddii qada ahayd xataa jamaacadu ha ku dhaafto haddii doonto salaadda qadaha ayaa mar walbaba xaqa iskale wa tajibu waxaa waajibaysa almubaadaratu udegdegiddii waajibu bilfaa'itati bisalaati salaaddii in loo degdego waajibu salaadaasoo alfaa'itati ee tagtay in faatad salaaddu hadday ku tagtay bikayri cudrin cudurdaar la'aan masaa'ilka aan ka soo hadlaynay oo dhan maxay ahayd salaad cudurdaarkaaga tagtay taas waxaanu nidhi waa sunno in la dedejiyo tan laga hadlayana maxay tahay waa salaad kaaga tagtay cudurdaar la'aan oo iska adigoo caqligaagii iyo caafimaadkaagii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey ayaad kas uga tagtay salaaddii salaaddaa kaska aada uga tagtay si degdega in loo soo qadeeyo sunno ma ahana waa waajib waajib weeye in degdeg aada samayso takliidan calayhi waa lagu adkayn isagaa lagu adkayn maadaama cudurdaar la-aan uu salaadda markii horeba uu uga tegayo wayajibu calayhi waxaa kaloo waajib ku noqonaya aydan an yasrifa lahaa salaadaas cudurdaar la-aanka uu uga tegey inuu u leexiyo saa'ira zamani wakhtigeedoo wakhtiga uu haystoo dhan iyada waa inuu ku bixiyo tusaale ahaan shan sano dadka qaar waxaa jira shan sano lix sano ku dhahaya salaado qadaha nala ku lahaa oo annagoo qaangaara ayaanan tukan jirin oo salaadaha waxay leeyihin waxaan ku bilownay labaatan jir soddon jir ayaanba salaada ku bilownay ku de qofkaasoo kale way qofka sharaxu hadda uu ka hadlayo sheekhu uu kuleeyahay wakhtigiisoo dhan inuu salaadaha ku bixiyo ayaa waajiba ilaa mar uu hurdayo iyo mar uu cunto cunayo iyo quutu daruuriga waajibka maruu soo shaqaysanayo mooye wuxuu nafta ku ceshay derbi inuu fadhiisto waa xaaraan maalaa yacni inuu maaragtaa ka sheekaysto waa xaaraan sheeko kale wax aan waajib ahayn mooye inta kale waa inuu ku bixiyo salaaddii qadaheeda waa qofkii dhowr sano lagu lahaa qadihiisa waxaa sharax uu ka hadlayo taas waa dad yacni ku dhahayo waxaa jira labaatan sano ka bacdi aan salaaddii ku bilaabay qaar waxay ku leeyihin soddon sano ka bacdi ayaan salaaddii ku bilaabay dadkaas oo kale marka waa midda sheekhu uu sheegayo oo sheekhu uu ku leeyahay wayajibu calayhi qofkaas waxaa waajib ku ah aydan an yasrifa laha salaadaas qadaheeda inuu u leexiyo saa'ira zamani zamankiisoo dhan waa inuu salaaddaa ku bixiyo ilaa maa yadaru lisarfihi zaman uu u dhibaatoon yahay inuu ku leexiyo mooye fii taxsiili mu'natihi wa mu'nati man talzamuhu mu'anatu zaman uu nafaqadiisii iyo nafaqada dadka yacni nafaqadooda ay waajib ku tahay oo inuu beelo ay waajib ku tahay uu soo shaqaynayo mooye inta kale waa inuu qadaha ku bixiyo waajib qof lama sheekaysan karo meel ma fadhiisan karo meel ma aadi karo zamankiisoo dhan waa inuu waajibkaas uu ku bixiyo soo qadayntii intaasoo salaadood ilaa maruu yacni quutu daruuriga uu soo shaqaysanayo iyo maruu hurdayo oo madaxa uu dejinayo mooye inta kale waxaa waajib ku ah inuu ku bixiyo qadihii salaadihii ka tegey cudurdaar la-aan faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fi salaati almuxaramati min xaysu alwaqti fi salaati salaaddii ayuu u fasalaya salaadaasoo almuxaramati ee la xaaraam yeelay min xayثu اlwaqtu dhinaca waktiga markii la fiiriyo awqaad waxaa jira salaadaha in la tukado ay xaaraam tahay oo salaadaan sabab lahayn salaadaha aan sababta lahayn xilliyo waxaa jira uu nahiyey oo nabigu uu reebay salى اllahu عalayhi wasalam in la tukado taxrumu salaatu salaaddii waa xaaraan salaad in la tukado xaaraan wey salaada xaaraamta waxaa loola jeedaa allatii laa sababa laha waa salaadan sabab lahayn ow lahaa sababun mutaakhir ama salaadu sabab way leedahay laakiin sababkeedii waa sabab gadaalka imanaya oo mutaakhira yacni salaadaha sababkeedu qaarna waa mutaqadim qaarna waa muqaarin qaarna waa mutaakhir salaadahan la diidayo laleeyahay awqaadan soo socda lama tukanayo waa laba salaadood salaadaan wax sababa lahayn oo qofku sidii wardi ahaan uu isaga daldalayo iska tukanayo iyo salaad sabab leh laakiin sababkeedu uu yahay mutaakhir waa sabab dambe wey waxa uu tukanayo salaadaha noocaasa awqaadan soo socota in la tukado xaaraan taxrumu salaatu salaada waa xaaraan salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu uu mutaakhir yahay in la tukadaahi waa xaaraan fii gayri xarami makata xaramka maka gayrkiis ayuu xaaraam ku yahay fii gayri xarami makata la yidhi maxaa baxay amaa xaramu maka xaramka maka xilligii la doonaa lagu tukan karaa maka almukarama xilligii la doono habeen iyo maalin iyo lix saac toban saac bacda salaati duhri bacda salaati alcasri bacda salaati xilligaad doonto ayaad isaga tukan kartaa xaramka leannahu xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee muslim uu saxiixiisa ku warinaya wuxuu ahaa yaa bani cabdi manaafin laa tamnacuu axada daafa bi hada albeyt wasallaa ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaar nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yaa bani cabdi manaaf reer bani cabdi manaafo waa qabiilkii degi jiray magaalada maka almukarama laa tamnacu axadan axad ha u diidinina daafa bi hada albeyt axad beytkan ilaahay iska dawaafay waa kacbadii oo wasallaa kacbadan iyo dhulkan barakaysan qof isaga tukanayana ha u diidinina ayata saacatin shaaa saacadduu doono ha ku tukado min leylin aw nahaarin ama maalin ha ku tukado maka almukarama ama habeen ha ku tukado saacaddii la doonaa lagu tukan karaa buu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam xaramu maka marka saasuu sheekhu uga soo reebay wuxuu ku yidhi fii gayri xarami maka xaramka maka gayrkiis ayay xaaraam salaadaasi ku noqotay wakta duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda wakhtigeedii ayaa salaad aan sabab lahayn ama sababkeedu uu mutaakhir yahay ou xaaraam noqdo wakhtiga qoraxdu ay soo dhalan rabto xataa tartafica ilaa qoraxdu ay soo kor noqoto qadra rumxin waran qadarkiisoo kale intii waran qadarkiisoo kale ilaa ay ka soo kor noqonayso oo si fiican ay uga soo dheeraanayso in la tukado salaada xaaraam wey salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu uu yacni yahay sabab mutaakhir ah oo dambe uu yahay xilligaa lama tukan karo waa xilliga qoraxdu ay soo bixi rabto welina aysoo aysan soo kor noqonin wa waqta alistiwaa iyo wakhtiga sinaashada wakhtiga labaad oon la tukan karin waxaa weeye waa xilliga qoraxdu bartamaha cirka ay marayso oo dhinaca barina uma badna dhinaca galbeedna uma badna bartamahay ku aadanto xilligaasna lama tukan karo salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu uu yahay mutaakhir ilaa yowma aljumuca maalinta jumcaha maahan xataa tazuula ilaa qoraxdu ay ka zuusho maalinta jumcaha xaalat listiwaa iyadoo qoraxdu bartamaha marayso waa la tukan karaa salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu uu yahay mutaakhir maadaama maalinta jumcaha maalin barakale ay tahay sharcigu uu ka soo reebay oo waqti alistiwaa xalaal wey waa la tukan karaa xataa tazuula ilaa qoraxdu ay ka zuusho qoraxdu ay ka zuusho maxaa loola jeedaa bimacnaa tazuula can wasadi samaa ilaa bartamaha cirka ay qoraxdu ka sikato xilligii duhurka laga gaaro wey xilligii duhurka haddii la gaaro iska tukan karaa salaadu noocuu doonuu tukan karaa qofka wa waqta alisfiraari waktiga jaalla noqoshada oo qoraxdu ay dhici rabto midab jaalla jaallaa ay yeelanayso waktigaa jaalla noqoshadana xaaraan wey salaad in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo qoraxdu markay geeska ay dhulka la gasho welina aysan si fiican u wada dhicin xilligaa xaaraan wey in la tukado wa bacda salaati subxi salaada subaxa ka bacdi in la tukadana xaaraan wey xataa tadluca ilaa qoraxdu ay ka soo dhalato salaada subaxa ka bacdi salaadan sabab lahayd ama sababkeedu uu mutaakhir yahay in la tukado xaaraan wey ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso wa bacda salaati alcasri salaada casrka ka bacdina xaaraan wey in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacayso waa xilliga haddaanu joogno oo kale xilliga haddaanu joogno casharka akhrisanayno oo kale salaadan wax sababa lahayn ood leedahay oo iska wardi un iska daldali sidii wardigaan iskaga daldali aad leedahay un xaaraan wey ma banaano saacaddan oo kale ama waa salaad sabab leh laakiin sababkeedu waa mutaakhir sababka mutaakhirka maxaa ka mid a waxaa ka mid a salaat اlistikaara maalan waxaad dooni beec ama safar ama nikaax iyo arrimo inaad gasho waxaad rabtaa arrimaha inaad u istikaarayso beecan inuu khayr kuu yahay nikaaxan inuu khayr kuu yahay safarka inuu khayr kuu yahay laba ragcaad dooni inaad tukato salaat اlistikaara labada ragco saacaddan hadda casharka aan akrinayno oo kale xaaraan wey lama tukan karo salaat اlistikaara leanno sababtu maxay tahy salaat listikaara sababta aad u tukanayso maxay tahy sababkeedu waa mutaakhir soo maaha nikaaxa aad geli doonto idan sababka aad u tukanayso waa sabab hadda ka bacdi iman doonto waa nikaax hadda ka bacdi aad geli doonto waa safarka hadda ka bacdi aad samayn doonto waa beeca hadda ka bacdi aad geli doonto marka xaaraan wey waktigan oo kale lama tukan karo salaat listikaara iyo wixii la mid wa bacda salaati alcasri salaada casrka ka bacdina lama tukan karo salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu uu yahay mutaakhir xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo walaa yaxrumu xaaraan ma aha maa iladii kii xaaraan ma aha lahu maagaas sababun sabab iska leh sababkaas oo hayru mutaakhirin mid dambeeya hayrkiis ah sheekhu wuxuu ku yidhi salaadaha salaaddu hadday sabab leedahay sababkeeduna uusan dambaynin xaaraan ma aha sababkeedu ma dambeeyo bal sababkeedu waa mutaqadim ama waa muqaarin waa sabab la soo dhaafay ama waa sabab taagan oo xilligaa hadda taagan salaadaas waa la tukan karaa shanta salaadood aanu soo marnay dhammaan haddii sababkeedu uu yahay mutaqadim ama uu yahay muqaarin maxaa ka mid a wadaalika ka faa'itatin salaaddii kaa tagtay oo kale waa salaad qadaa ah salaad qadaa waktigaad doontaad tukan kartaa waktigii aada doonto shantii waktiyo hadda aanu dhehaynay salaaduhu waa xaaraan salaadda aan sabab kalayn ama sababkeedu mutaakhir yahay salaadihii qadaha waad tukan kartaa leannahu salaadda qadaha sababkaad u tukanayso maxay tahay sababkeedu waa mutaqadim xilli hore kusoo dhaafay mutaqadim wa kusuufin wa salaati kusuufin salaaddii madoobaadkii oo kale qorax madoobaadkii ama dayax madoobaadkii isagana waa la tukan karaa leannu isagana sababkiisa hadda la taagan yahay waa muqaarin sabab hadda la xiriira wey qoraxdiyaaba taagan oo madow ah ama dayixiyaaba taagan oo madow ah wax taagan wey waa la tukan karaa isagana wakti waktigii la doono ayaa la tukan karaa wa sunnati wuduu'in sunnadii weyseqaadkii oo kale sunnatulwuduu sunnatulwuduu maxaa loola jeedaa mar walba ood soo weyse qaadataba waxaa sunnaa laba ragca inaad tukato waa sunnooyinkii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu ku ammaanay saxaabigii la dhihi jiray bilaal uu nabigu ku ammaanay sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam bilaal wuxuu ku yidhi waxaan arkay oon ku ru'yooday adigoo jannada yacni ku xaragoonayo oo dhexdeeda ku shanqarayo o ku xaragoonaye bilaalow maxaad samaysay bilaal marka wuxuu yidhi waxaan sameeyuu yidhi camalka aan ugu rajada badanahay mar walba oon soo weysaystaba laba ragcoo sunnahan tukadaah mar walba oon weyse qaataba laba ragcoo sunna ah ayaan tukadaah marka waa sunnooyinka yani nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay waxyaalaha bilaal yani jannada uu ku mutaystay ayaa sunnadan ay ka mid ahay sunnadan marka sunnatulwuduu'a la yidhaaho iyada sababkeedu waa mutaqadim leanna waxaa weye sababta aad u sunnaysanayso maxay tahy sababta aad u sunnaysanayso waxaa wey weysaqaadkii hadda aad soo samaysay oo hore u idan marka xilligii la doono ayaa sunnatulwuduu la tukan kara wa taxiyatin wa sunnati taxiya sunnadii taxiyatulmasjidkiina waa la mid taxiyatulmasjid xilligii la doonaa la tukan karaa masaajidka xilligii aad soo gashaba xilligaad doonto waa iska tukan kartaa taxiyatulmasjid leanna waxaa weeye taxiyatulmasjid isaguna sababkiisu waa mutaqadim yani waa markii hadda aad soo gashay yani geliddiiaa horreysa kabacdi aad tukan wa sajdati tilaawatin qur-aan akhrinta sujuuddeedii oo kale wa sajdati tilaawatin qur-aan akhrinta sujuuddeedii oo kale waxaad akhrisay aayadihii qur'aanka oo in lagu sujuudo ay sunno ahayd xilligaad doontaad sujuudi karta leanna waxaa weeye sababkeedii waa mutaqadim markaad akhrisay kabacdi aad sujuudi aayaddii wa sajdati shukrin sujuuddii shukrigii oo kale sajdatu shukrigii sujuudu shukri xilligaad doonto ayaad isagana sujuudi kartaa xilligaad doonto sujuudu shukri ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni qofka waxaa sunnaa haddii nicmo loogu bishaareeyo nicmo uusan filayn ayaa loogu bishaareeyey inuu sujuud u dhaco ayaa sunnaa laakiin bishardi an yakuuna mutawadi'an waa inuu weyse qabo lanna sujuudda waa qayb salaada ka midaba sujuudda waa qayb salaada ka mida haddii nicmo lagugu bishaareeyo fila weyto ah oo aadan filaynin waa inaad sujuud u dhacdo sujuuddaasi marka xilligaad doonto iyaduna way furantay xilligaad doonto ayaad sujuudi kartaa in lam yaqsid in lam yaqsidhaa hadduusan ula qasdin awqaaddaas awqaaddaa hadduusan ula qasdin awqaadda hadduusan ula qasdin maxaa loola jeedaa bimacnaa ay ta'khiirahaa salaadahan inuu dib ugu dhigo ilayhaa awqaadda inuu ku beego hadduusan ula qasdin liyusalliyahaa si salaadaha uu ugu tukado fiihaa awqaaddii la xarimay laakiin waa inuusan asagu mar walbaba salaaddii uusan ku beegin wakhtiga xaaraamta ahayd wakhtiyadii kaleu ka leexleexinaa yacnii sunnadii sunnatulwuduu'i sunnadii weyseqaadkii wakhtiyadii kale intuu ka leexiyey wuxuu leeyahy waxaan ku aadsanaa wakhtigii xaaraamta dee ulajeeddadaas ma fiican wakhtigaad doonto sunnatulwuduu iska dukan lakiin haddaad tidhaaho wakhtigii shantii xaaraamta ayaan ku aadinaa bis taasi xaaraan wey lama ogola taas lama ogola wayaxrumu waxaa xaaraan ah maa iyo ladikii ayaa xaaraam ah maadaasi waxay ku dhici bimacnaa salaadu wayaxrumu waxaa xaaraama maa salaadii salaadaasoo lahaa sababun sabab iska leh sababkaasoo muta'akhirun ka dambeeya canhaa salaadaa xaggeedii ka dambeeya xaaraan wey wayaxrumu waxaa xaaraama maa iyo ladikii maa salaadii lahaa salaadaasi sababun sabab iska leh sababkaasoo muta'akhirun ee ka dambeeya iskale canhaa can alawqaati alkhamsa wakhtiyadihii shanta ahaa sabab ka dambeeya haddii salaaddu ay iska leedahay xaaraan wey salaadda noocaasa shantii wakti in la tukado maxaa ka mid a sababka mutaakhirka ah wadaalika ka salaati اlistikhaara salaaddii haddaanu ka hadlayn salaatulistikhaara sababkeedu mutaakhir wey oo maalan qofkii beecuu dooni ama nikaaxuu dooni ama ganacsiguu dooni inuu galo bal in ganacsigan iyo nikaaxan iyo safarkani khayr u yahay ayuu wuxuu rabaa laba ragcoo salaatulistikhaara inuu tukado labadaa ragcoo salaatulistikhaara shantii wakti oo aanu soo marnay xaaraan wey xaaraan wey inuu tukado leanna waxaa weye salaatulistikhaara sababkeedu waa mutaakhir oo hadda ka bacdi soo socda wa ragcatay ilixraami xirashada labadeedii ragco oo kale markii xajka aada xidhanaysid ama cumrada aada xidhanaysid waxaa sunnaa xirashada ka hor laba ragca inaad tukatid xirashada ka hor laba ragca inaad tukatid ayaa sunna ah labadaa ragco oo ragcata ilixraam shantii wakti oo aanu soo marnay xaaraan wey lama tukan karo leanna iyagana sababkoodu muxuu yahay waa muta'akhir sababta labadan ragco aad u tukanayso maxaa weeye waa xirashada xajka soo socda waa xirashada soo socota cumradan hadda aada xidhanayso cumradan hadda la taagan yahay xirashada soo socota wasalaatu salaaddii iyaduna xaaraan wey idaa sacida alkhadiibu sheekha khudbada akhrinaya hadduu koro mimbarkii mimbarka markuu sheekhu koro in salaad la tukado xaaraan wey ila taxiyata taxiyatulmasjid in la tukanayo maahan ragcatayni laba ragca xaal ay yihiin taxiyatulmasjid fa tusanu waa la sunneeyaa taxiyatulmasjid waa loo sunneeyaa qofkii masjidkii soo gala in lam yaksha qofka hadduusan ka baqaynin fawaata takbiiri takbiirta ka tegiddeeda hadduusan ka baqaynin takbiirtaasoo lilixraami xirashada u sugnaatay masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkii maalin jumcaha tusaale ahaan la joogay masaajidkii wuu fadhiyey intaas uu iska fadhiyey sheekhii khudbada akhrinayay markuu mimbarkii galay oo khudbadii uu bilaabay wuu istaagay salaad sunnaha uu istaagay xaaraan maxaad samaynaysa intuusan sheekhu imanin sheekhu intuusan imanin khudbada akhrinaya maxaad samaynaysa salaad xilligaa in loo istaago xaaraan wey leanna waxaa weye khudbada in la dhegaystahay waajib khudbada in la dhegaysto waajib weyo khadiibkii khudbadiisa in la dhegaysto waajib idan marka adigoo masjidka iska fadhiyay inaad salaad u istaagto khadiibkii markuu yimid taas wey masalada laga hadlayo xaaraan wey ilaa sheekhu wuxuu ku yidhi ila taxiyata taxiyatulmasjid maahan taxiyatulmasjidkani waa kuma qofka loo baneeyey waa qof hadda yimid khadiibkii markuu yimid kabacdi uu soo galay masjidkii de qofkaas taxiyatulmasjid waa loo ogolya waaba sunnaba oo nabigaa suneeyey sala allahu calayhi wasalam ila taxiyata taxiyatulmasjid maahan ragcatayni xaalay yihiin laba ragco taxiyatulmasjid fa tusanu qofkii masjidka markaa soo galay waa loo sunnay taxiyatulmasjid in lam yaksha hadduusan ka baqaynin fawaata takbiirati takbiirta ka tegiddeedii hadduusan ka baqaynin takbiirtaas oo lilixraami xirashada u sugnaatay ninkan isaga nafsadiisa masjidka soo galay marka la leeyahay taxiyatulmasjid waa sunno waa hadduusan ka baqaynin salaaddii allahu akbartii hore oo jamaacada inay dhaafto hadduusan ka baqayn ama hadduu is leeyahay intaas yacni labada ragco ku mashquulsan tahay ayaa inta khudbadii la dhammeeyo ayaa jumcadii waxaa lagaala hormari allahu akbartii ugu horreysay hadduu is leeyahay sunno weyn wey weliba fadli weynaa nabigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam idraaku takbiirati اluulaa maca alimaami fadiilatun kabiira takbiirat lixraam oo imaamka lala xirto oo markuu imaamku allahu akbar markuu yidhaah adiguna allahu akbar isla markii baa tidhaahid ajir weynaa ku soo arooray wax weyn wey waxaas weyn hadday ku dhaafayaan taxiyatulmasjidkii waad iska dhaafi allahu akbar ad leeda salaadaad wax ka xihan wey salaadaad wax ka xihan faslon haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fi laadaani wuxuu u fasal yahay aadaanka fasalkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa aadaanka iyo axkaamtiisii aadaanku wuxuu ka mid yahay min khusuusiyaati hadihi اlummati almuxamadiya ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha iyo masaa'ilka lagu khaas yeelay ayuu aadaanku ka mid yahay ummadihii hore salaadahooda aadaan kuma uusan jirin oo iyaga looma sharciyeynin mana loo jidaynin aadaan aadaanka waxaa la jideeyey fi sanati aluulaa min alhijrati annabawiya sanadkii ugu horreeyey markii nebigu sala allahu calayhi wasalam magaalada madiinatu almunawara markuu u soo haajiray sanadkii ugu horreeyey ayaa waxaa la jideeyey aadaan saddex iyo tobankii sano oo maka uu joogay nebigu sala allahu calayhi wasalam aadaan ma jirin aadaanka waxaa lagu bilaabay almadiinatu almunawara fi sanati aluulaa min alhijrati annabawiya hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii ugu horreeyey ayaa waxaa la jideeyey aadaan aadaanka marka waxaa ku soo arooray qofka mu'adinka ah fadaa'il fara badan ayuu u sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam fadaa'ilka waxaa ka mid ah xadiiska imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man adana sabca siniina muxtasiban kutiba lahu baraa'atun min annaar man adana sabca siniina toddoba sano qofkii aadaan wada toddoba sano oo masjid ka addimaya muxtasiban isagoon lacag ku qaadanayn muxtasib waxaa weeye qofka aan lacagta qaadanayn aadaankiisa ilaahay dartii u addimayo toddoba sano muxtasiban kutiba lahu baraa'atun min annaar waxaa loo qoraahu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam in naartii laga beri yeelay naartiyaa laga furayn toddoba sano oo xidhiir ah qofkii dadka salaadaha ugu yeerayay masaajidka oo saa wakhtiga u ilaalinaya muxtasib isagoo aho wax ajira iyo wax mushaara aan ku qaadanaynin kutiba lahu baraa'atu min annaar waxaa loo qoraahu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam naartii in ilaahay uu ka beri yeelo waa xadiiska imaamu tirmidi ayaa ku wariyey sunankiisa yustaxabu waxaa la sunneeyaa alaadaanu waaliqaama aadaanka iyo aqimka ayaa la sunneeyaa lilmaktuubati allah subxaana wa tacaala